xaafido magaalada boosaaso weliba ku bilaabday ololo bulshada magaalada boosaaso ka shankan ku saareeyeen magaalada islamarkaasina reedland kanagu bilcida magaalada iyo qeyb ku hayeen mas-uuliyiinta dowlada hoose ee degmada boosaaso olologa bulshada iska xilqaaman iyo ujeedshaye sidii reedland kanagala ay bilcida magaalada gaar ahaan xaafada bandar qaasim siihankanaga tabaliyada xaafadaaseya gudoomiyaga xaafada bandar qaasim ee magaalada boosaaso cabdimahad maxamed ismaaciil iyo weliba use ku warbiyey olologa nadaafadeeda iyo ku fuliyeen xaafada qaywaje shargadiisana magacaygu waa cabdimaad maxamed ismaaciil waxaan ahay gudoomiyaha xaafadda bandarqaasim boosaaso dowladda hoose waxaan ka shaqeynaa shaqada nadaafadda ka dowlad hoos ahaan awalba waxaan qaabilsannahay xaafadda inaan nadiifino waxaa naga go-an nadaafadda xaafadda inaan kor u qaadnay bilicdeedaba waxaan shaqeynaa shaqadii joogtada ahayd waxay la shaqeynayaan tabakal xaafadday la degan waxaan joognaa dhinaca laboorka hadda meel baa ka shaqeynaa xaafadaha gudaha rabnaa nadaafadda ka bilaabno inaan gudihii nadaafadda ka gudno xeebtii halka u gudubno waxaa naga go-an shaqada nadaafadda inaan si joogtaa u qabano waxaan baaq u jirayaa xaafadaha dhammaan ay ka kooban tahay xaafadda badanqaasa amaheeda dhan waxaana nala shaqeeyaa shaqada joogtada nala qabtaa soo baxaan marwalba loo yeera noo imaadaan sida hadda nala shaqeynayaan xaafadaha kala wada jira abaara waxaan u baaqaya iyagana inay si joogtaa nala shaqeeyaan insha allah waxaa ka go-an dowladda hoose magaalada boosaaso inay bilicda magaalada ka shaqeyso inay kusoo joogto xaafadda idil bilicdeeda hadda meel baan gelayna hadda meel baan ka shaqeynayna hadda qofkii ugu qabtaa oo sidoo meelka laga meesha ka dhigayo wuxuu la kulmaya ciqaab xarig gocolba ah waxaan kaga degana dadka xaafadaha degan iyaga qashin kusoo dhiibiyey dadka meelaha dayacan qashin ka dhigayo shirkada leedahay magaalada xaafadda shirkada alaalin baa ka shaqeysa ha isdiiwaan geliyaan dadkaan diiwaan gasheen isdiiwaan geliyeen ha sugaan hala hadlaan ilaawina ugu baaqaynaa iyadana qashinka xaafadda ka jirto ee guryaha tagto ay ka qaad